subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subaxee dalasan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magaalada dhuusamareeb kula kulmay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ciidamo fara badan oo dadka deegaanka ay gaadiid dagaal oo qayb ka noqonaya dagaalka ka dhanka al-shabaab oo lagu soo bandhigay degmada cadaado ee gobolka galgudug madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo daafura mashruuca xaluhelidda daadka kusoo rogmada magaalada qardho ee maamulkaasi sidoo kale maamulka degmada kaaraan oo dhagax dhigay laba wado oo markaasi interlog oo dhex mari doonta suuqa degmadaasi warka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona dowladda falastiin oo soo dhoweysay in safiirkii ugu horreysay abid u magacaabdo sacuudiga dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sideedaad ee agoosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa warkayga iminkana kusoo dhawaada eegayo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaawnaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay duqeyn lala beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose war qoraal ah oo markaasi ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri ciidanka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanada beledul amiin iyo sidoo kale beledulkariim oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose kadib markii ay heleen xog markaasi ku saabsan dagaalamayaasha al-shabaab oo markaasi halkaasi isku aruursanaya beero ku yaala deegaanadaasi dowladda ayaa warkan qoraalka ay soo saartay waxay ku sheegtay in sideed iyo toban dhagarqabe ama dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgalkaasi sida saraakiisha ciidamada howlgalkaasi hogaaminayay ay markaasi sheegeen dowladda ayaa waxa ay markaasi tilmaantay in goobihii howlgaladaasi ay ka dhaceen hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda welina waxaa markaasi ay tilmaameen inay ka socdaan howlgallo markaasi lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi dhanka kale markaan haddii aan eego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada dhuusamareeb kula kulmay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya marwo katrina leng madaxweynaha iyo ergeyga ayaa ka wada hadlay qorshaha xasilinta deegaanada laga xoreeyay al-shabaab iyo sidii adeegyada asaasiga ah loo gaarsiin lahaa bulshada sanadaha badan markaasi gacanta ay ku hayeen kooxda al-shabaab iyo xaaladda bini-aadinimo ee adag ee ka jirta deegaanadaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay wakiilka qaramada midoobey ee markaasi soomaaliya u qaabilsan in markaasi miradhalka howlgallada ka dhanka ah al-shabaab isagoona sheegay in ololaha markaasi lagula dagaalayo kooxdaasi uu si habsamila u socdo ama uga socdo deegaanada maamulka galmudug hadafkuna uu yahay in markaasi laga sifeeyo sida uu hadalka u dhigay inta ay kaga harsan yihiin maamulkaasi dhankeeda ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya marwo katrina lenk ayaa bogaadisay sida ay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga go-an tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxayna tilmaamtay in joogitaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee maamulka galmudug ay ka dhigan tahay fariin xoojinaysa howlgalka xoreynta soomaaliya iyo sidii la isugu furi lahaa deegaanada ay markaasi kala xireen dagaalamayaasha al-shabaab kana soo markaasi weeraraan ama markaasi ay kasoo diyaariyaan weerarada kala duwan ay markaasi fuliyaan dagaalamayaasha ka tirsan kooxda al-shabaab dhanka kale markaan haddii aan eego ciidamo fara badan oo dadka deegaanka ah iyo gaadiid dagaal oo qayb ka noqonaya dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay degmada cadaado ee gobolka galgaduud ciidamadan oo ku dhowaad kun askari gaarayay gaadiid fara badan oo dagaal ayaa lagu soo bandhigay baraxad weyn oo ku taala degmada cadaado ee gobolka galgaduud waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo isugu jira xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale odayaal dhaqan oo markaasi qeyb ka ahaa abaabulkan ee dadka deegaanka ah ay qeyb uga noqonayeen dagaalka ka dhanka al-shabaab dadkii goobka ka hadlay ee odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay tilmaameen inay qeyb ka noqon doonaan dagaalkan markaasi looga xoreynayo deegaanada ay kaga harsan yihiin al-shabaab maamulka galmudug waxayna tilmaameen inay qaateen n markaasi hadalkii ama markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud go-aankii uu qaatay ee ahaa in dagaal markaasi ka dhanka al-shabaab ay qeyb ka wada noqdaan dadka deegaanka markaasi odayaasha dhaqanka oo halkaasi ka hadlay iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan ayaa waxa ay tilmaameen in xildhibaanada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo halkaasi ka hadlay ay waxay tilmaameen dowladda federaalk soomaaliya ay garab taagan tahay dadka deegaanka iyo sidii mar walba markaasi looga loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
aanu mataqaanaa annaga oo mataqaana waxba aanan la harin si qalbiya uso dhaweynaa wafdiga ballaaran ee inooga yimid dowladda federaalka iyo galmudug madaxda ee iskugu darsan xildhibaanadii wasiirrada ee federaalka iyo galmudug ee waday baaqii iyo farriintii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed ee inoogu yimid inaynu u istaagno oo cududdeenna la soo baxno xoraynta iyo iyo dagaalka ee nimankaas khawaarijta lagula jiro sidaas daraaddeed annagoo og madaxduna ay og tahay in ciidamadii iyo mataqaanaa awooddii reerkaani uu lahaa inay furmaha ku maqan yihiin dagaalkana min muddo ay ku jireen haddana in allaalay intii haddaan la kuurno yahay la keenay halkaan la keenay oo hordhac ah ayaan leenahay madaxda sharafta le ku soo dhowaada madaxay waxaa idinku wareejinnay oo idinka aqbalnay baaqii madaxweynaha soomaaliya a inooga keenteen xashiq maxamuud waxayna diyaar u nahay shaqadan madaxweynuhuna uu ku baaqay madaxda iyo dalka xorayntiisa inaannu diyaar u nahay
ninkaa bilaabay maaragta khawaarijta meel walbay soomaaliya ka joogaan iyo adduunyada in hal magaalo oo yar ay laba mar iska difaacdo oo laba mar siddeetan iyo boqol marah ay ka disho oo hub ka furato haddana waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan qofka ugu dambeeya oo cirib tira oo aad israacsataan libintiinna israacsataan intaas markay dhacdo waa dhowdahay horta qof dambe oo reer galmuduga khawaarijta markaa ka xoraysaan galmudug horta shidaal friyu helaa shidaalaa la soo baxaysin horta shidaalaa leedihiin waxaa shidaalka idinka hortaagan waa khawaarijta qof walba oo galmudug ka tirsan sida imaaraadka uu batrolstashinku tagaa baawarka hor shidaal ka buuxsanaa waa iska soconaa horta taas waa waa maaragtay waxa aad ku dhex taagan tihiin oo macdanta aad ku dul joogtaan oo cadowgu in la soo saaro oo dawladdu ay soo saarto uu idinka hor taagan yahay oo maaragtay shirkadihii iyo dadkii qodi lahaa uu maaragtay halkaas ay qaraxyo ula joogaan taas waa mid mid kalena waa idinaya
diinna aad sugtaan oo aad garataan waxa aad u dagaalamaysaan oo ah inaad difaacataan diinkiinna iyo dawladnimadiinna iyo dadnimadiinna nimankaa khawaarijta iyaga ayaa idinku soo duulay iyaga ayaa deegaankiinna idinkugu yimid wilaayo uma dhiiban ma aydnaan dooran ma aydnaan dirsan dal iyo diin iyo dad midna idinkala ma dhexeeyo intaa markay idinkugu yimaadeen oo ay idin dullaysteen oo aan ogahay inta aad dulqaadateen oo idinku aad og tihiin waxaad ku qasbanaateen inaad qaadataan go'aankii sanadkii ka hor bilowday waxaan rabaa dhammaantiin sidaasoo kaleeta inaad xusuusataan farqiga noloshiinna iyo sharafkiinna iyo jiritaankiinna u dhexeeya sanad ka hor markaad hubka u qaadateen khawaarijta iyo maanta meesha aad ku sugan tihiin qof kastaahe halkaa waa inuu ka qiimeeyaa waa inaad ogaataan inaad u dagaalamaysaan dadkiinnii oo khawaarijtu qayb ka mid a ay weli ku dul fadhiyaan oo wax kasta oo islaamku reebay oo xumaana ay ku hayaan waa inaad dadkiinna xoraysataan oo aad ka faa'iidaysataan fursadda idiin timid waa inaad sidaas oo kaleeto si mas-uuliyad leh u gacan siisaan dadka deriskiinna ah ee u baahan gacantiinna ee khawaarijtu ay dhibaatada ku hayaan waxaan idinkugu soo gebagabaynayaa dowladda federaalka soomaaliyeed dowladda galmudug waa idin garab taagan tahay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo tilmaamayay dadkaasi deegaanka ee isku abaabulay dagaalka ka dhanka al-shabaab in dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale do- maamulka galmudug ay garab taagan yihiin mar walba dhanka kale markaan haddii aan eegno madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dahfuray mashruuca xal uhelidda daadadka kusoo rogmada degmada qardho ee maamulkaasi sida warkan uu halkaasi noogu soo diray sharmaaka cabdulaahi mashruuca xalka waara ee fatahaadaha iyo daadadka ku soo rogmada magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ugu horrayntii guddoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha iyo mafdigiisa hirgelinta mashruuca xalka waara ee fatahaadaha ku soo rogmada magaalada sidoo kalena guddoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid cismaan ayaa bogaadiyey bulshada reer qardho sida biyaha iskaga maarayn lahaayeen
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta joogno maaraynta iyo xaluhelidda iyo xalka waara ee biyaha magaalada qardho waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo ka soo shaqaysay oo dawladdu ugu horrayso runtii arrintaas waxay ahayd arrin beddeshay magaalada muuqeedii oo mar walba ay imaan jireen dhoobo iyo wax aad u tiro badan oo magaalada beddelaya taas oo qaadan jirtay in saddex bilood laba bilood laga shaqeeyo dhammaan guud ahaan shaqadii magaalada ka socotay oo dowladda hoose wadayna meesha way ka bixi jirtay sidoo kale waxay beddeshay maalgashigii iyo maalkii magaalada mar walbo biyuu soo dhacaan waxaa dhici jirtay in bulshadu ay ku weydo maal tiro badan oo dhaqaala burbur xoog badan yimaado sidoo kale waxaa lagu waayi jiray nafta bini'aadanka waa ku gu'i jirtay sidaas si la mida waxaa dhaawac soo gaaray magaca magaalada oo dadku ay noqotay mid mar walba laga baqaayo in biyo ku soo rogmadaan runtii waxaan bogaadinayaa dadka shacabka magaalada qarro oo mar kasta u heelan in ay ka qayb qaataan sidii ay biyaha isaga maarayn lahaayeen aad baa uga mahad celinayaa shacabkuna diyaar weeye insha allah waxaan rajaynaynaa injineeradu siday inoo sheegeenna waxay maarayn faran badan ayay sameeyeen waxay soo koobeen in magaalada in yar la dumiyo ama meelo yar la dumiyo waan ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa imaatinka madaxweynaha iyo mawduuca laga hadlaayo waa meeshii liibaane waa meeshaannu hasha ka maali weyno noogu darayd weeye anugu waxaan ka mid ahay dadka dhibanayaasha ah oo biyaha magaalada lagu ceshiyo ku xirmay ay dhibta u geysteen waxaana u malaynayaa dhibanaha ugu yar baanahay magacad aan ku leeyahay magaalada oo meel biyomareen aan ahayn oo qarkaa saaran baa biyaha lagu xiray magaaladu waxay sababeen inaan dhisan waayo oo maalin walba ay ka soo buuxiyaan biyo laga cararo aaggeed
runtii arrintaas waxay noqotay arrin muddo soo noqnoqonaysa oo magaalada dhib weyn ku haysay aniga qudhayda waxaan ka mid ahay dadka magaalada degan oo dhowr jeer biyahaasu ay saamayn igu yeesheen mar gurigaygii bay galeen mar meheradaydii bay galeen biyihii ugu dameeyey gaarigaygii bay iga qaateen oo meel baakina yaala madaxweynaha uu muhiimad gaar ah siiyey xalka waara oo lagu heli lahaa da-adka sida joogtada ugu soo rogmada xilli roobaadka magaalada qardho wuxuuna ugu baaqay dhammaan bulshada degmada qardho inay la shaqeeyaan dowladda oo lagu taageero wixii soo jeedin iyo farsamo ah la kala qaban waxaan rabnaa inay shaqada la qabanayo ay noqoto shaqo mas-uul laga wada yahay hadalkaas asturjo waa saa saxa qoloba qolo inay kontaroshaa la rabaa dadka shaqada qabanaya hay-adaha u xil saaranaya heer degmo iyo heer gobol xagga dowladda dhexe bulshada waxaan rabnaa wax la wada leeyahay oo cad inay noqoto oo laga wada baaraan tegey maanta halka waa bandhig waxaa dhici doona shirar farsamo waxaa laysla dul istaagi doonaa waxa meeshaas lagu qoray oo tirada badan oo xaqiiqada ah baa laysla dul istaagi doonaa waxaan annaga ku dadaalnay inaan u dirno jihooyin kala duwan oo aan islahayn oo ka keenta xabka loo maaraynayo xalka siduu yahay qolo keliya kumaan hadlayn waxaan adeegsanay cid walba hay-adaha kala qaabilsan khubaro ajnebi ah qodobka labaad suuqii xooggiisa waad aragteenoo hadda qayb baa dhismo ku socdaa qaybta kalena waa dhisaya magaalada xoogaa beeluul aanan ka fogayn suuqii ayaa intii wax gaaraan iyo wixii kaleoo la karaba loo rari doonaa sida hadda ii sheegeen eh, ilaa toddoba- siddeetan eh, meheradood baa ka fur
waa tahay kaasi waxau ahaa codkaasi ugu dambeeyey warkii uu soo diray sharmaake cabdulaahi madaxweynaha puntland xasan cabdulaahi dani oo ka hadlayay mashruuc ay daahfureen halkaasi oo ah xal u helidda daadadka kusoo rogmada degmada qardho dhanka kale markaan haddii aan eego maamulka degmada kaaraan ayaa waxay dhagax dhigeen laba wado oo interlog ah oo dhex mari doonta suuqa weyn ee degmadaasi sida warkaan ku faahfaahinayo cabdisalaan juulo shaakir
goobta dhagaxdhiga ayaa waxaa ku diyaarsanaa gaadiidka loogu talagalay fulinta mashruuca dhismaha wadadan oo ah mid interloog ah hirgelinteedana waxaa iska kaashanaya maamulka degmada kaaraan iyo ganacsatada suuqa iyadoo ujeedadu tahay bilic soo celinta iyo horumarinta degmada kaaraan oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir cabdisalaan cali diini guddoomiyaha shirkadda horyaal interlog oo ah shirkadda wadadan dhisaysa ayaa ugu mahad celiyey maamulka degmada kaaraan sida uu ugu hoolan yahay dhisidda wadooyinka waaweyn ee mara suuqa degmadaasi awalan ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa ilaahaygiina abuurtay oo noo suurtageliyey maanta inaan kaaraan ka howlgalno ee, ka horyaal ahaan intaa kadib waxaan u mahad celinayaa guddoomiye abshir oo aan isdhihi karo wuu ka duwan yahay saaxiibadii aan hore ula soo shaqaynay Een, kaaraan maanta waa nooga duwan tahay degmooyinka gobolka banaadir waxaan u maleynayaa habeen iyo maalin uu u taagan yahay guddoomiye abshir inuu meeshaan bilicdeedii soo celiyo Een, xilli habeen iyo xilli maalinaba inta aan hadda ololahan dhagax dhigga wadnay ama aan shaqada iyo abaabulka suuqyada inay interlog noqdo aan wadnay xilli kasta oon abshir guddoomiye u baahano abshir Een, wuxuu diyaar u ahaa dadka iyo deegaanka inuu hormariyo isagoon wax shuruuda nagu xirin diyaarna u ah habeen iyo maalin inuu nala shaqeeyo marka waxaan dhihi karaa reer kaaraan waxaa haysataan guddoomiye la dhihi karo waa madaale oo habeen iyo maalin diyaar idin ah waxyaabaha aan ku aragnay degmada kaaraan waxaa ka mid a inuu guddoomiyihii baalla nagu soo dhoweeyey asagoo weliba gacantiisii ku wada oo diyaar u ah meeshii shirkaddu ay fal lahayd inuu asagii falo dadweynihii u horreeyo asagoo dadkii abaabulayo la warkaaraan meesha ka kaca ee, degmooyinka aan ka daba tagno xaqiiqatan ee, ka horyaal ahaan waxaan u mahad celinaynaa guddoomiye abshir oo diyaar u ah habeen iyo maalin inuu degmada kaaraan hormariyo asagoo weliba gacantiisii ku fulinaya inuu bilicdii soo celiyo runtii wa- annaga reer horyaal ahaan waa qiiraysanna waxaanan diyaar u nahay kaaraan inta wadda ay bacaad ka tahay inaan wad- afar laata ka saac diyaar u ahaano inaan guddoomiyaha garabkiisa taagnaano reer kaaraan aan la shaqayno xaqiiqatan dadweynuhuna waxay noo soo dhoweeyeen eh, si lamaya- la yaab leh oo ay diyaar u yihiin inay bilicdii iyo deegaankii ay ka shaqeeyaan ayagoo dha- ag taagan guddoomiyahoodii rag iyo dumar iyo dhallinyaro iyo haween intaba boqol kiiba boqol waxaan leeyahay reer kaaraan aadaa u mahadsantihiin waxa aan maanta meeshaan ka sheegayna miidiya hortiisa waxa waaye in kaaraan ay degmooyinka ka duwan tahay diyaarna u taha gobolka banaadir inay ugu horreyso bilic soo celinta waan u mahad celinaynaa guddoomiyahaas guddoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan oo goobta dhagaxdhiga ka hadlay ayaa tilmaamay in maamulka degmada uu sii wadi doono dhismaha wadooyinka mara degmada isagoona ka codsaday bulshada degmada inay qurxiyaan gurigooda maadaama loo keenay wixii loo baahnaa oo lagu qurxin lahaa wadooyinkaas maanta waxaa ilaahay mahaddiisa ilaahay u mahad celinaya mahad u sugnaatay allah weynoo subxaana wa tacaala ahay oo meeshaan ugu kulansiiyey kadib waxaan isugu nimidnay waddooyinka aan maalmahan la daalaadhacaynay oo suuqa kaaraan bulshadan oo ka hartay bulshadii kale oo faceel aheyd in ay ka daba tagto codsi badan eh, wacyigelin badan abaabul badan kadib waxaan isla qaadannay in waddooyinkan la dhiso shirkadda lagu wareejiyo la yidhaahdo horyaal anterlog kadibna aan maaragtay kor joogteenno waxyaalaha dhibaayo dhan aan la qabanno magaca aan u bixinayna u astaynaynana maanta ay tahay wadda wanaag kaaraan waxay wadda xun la dhihi jiray inay wadda wanaag noqotaan rajaynaynaa astaantayna maanta laga bilaabo wadda wanaag waaye waa mahadsantihiin
waa tahay kaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada kaaraan oo ka hadlayay dhagaxdhiga wadooyin cusub oo yeelan doono suuqa degmadaasi halka warkaas aad ka dhegeysaneyseen oo raadiya dalsan muqdisho soomaaliya warkiis waxaad kula socoteen raadiya dalsan waa naga inta intaan warkaan warkaysa oo xigo ku kulmi doono sidaas inooad
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel